shirkan jaraa'id oo uu qabtay wasiirka maaliyadda dowladda federaalka cabdiraxmaan ducaalo beyle ayaa waxa uu ulajeedkiisu u ahaa sida uu u dhigay inuu ku beeniyo warar lasadhex marayo oo sheegayo inay wasaaraddu kordhisay canshuuro canshuur la kordhiyey inaanay jirin horta marka hore inaan beeniyo yaan doonayaa dadka soomaaliyeed ogaadaan cashuuro la qaadana ma jiraan wax la kordhiyana ma jiraan dadku haddaana marka horeba cashuur bixmaha la kordhin wasiir beyle ayaa sharaxay waxa ay canshuurtu tahay iyo weliba waxa ay qabanayso waddanku wuxuu ku shaqeeyaa waxaa weeye qaadhaanka dadku bixiyaan malaa qaadhaan baaba ka roon inaan idhahnay cashuurtii waa la nacay inaan qaadhaan idhaha waa ka roon malaa taasaa yaa inoo fiican qaadhaanka haddii la bixin waayo qofkii la aasi maayo soo maha magtii la iska bixin maayo soo maha taasoo la casriyeeyey baa cashuur loo bixiy loo bixiyey oo la doonayo in dalka lagu dhiso inkasta oo wasiirka maaliyaddu sheegay inaysan jirin canshuuro micno leh oo dalka laga qaado haddana waa kan isagoo faahfaahin ka bixinayo canshuuraha tirada yar ee la qaado iyo xaalkoodaba waxaan idinka warramayaa cashuurta keliya ee macnole ee la bixiyaa maanta waa cashuurta customiska la yidhaahdo ee ka soo gasha dekedda yaa iyo xerada diyaaradda wax kale oo la bixiyo wax yar baa ka jira gawaarida wax yaroo laga qaado wax yaroo aqalada laga qaado mid walba meel ka daloolo runtaan ii sheegaya anugu mid walba meel buu ka daloolaa meelihii daloolay awdkiisii baan ku jirnaa iyo iyo xidhidiisii baan ku jirnaa haddaba maxaa keenay in wasiirka maaliyadda ee dowladda federaalka cabdiraxmaan ducaalo beylo uu qabto war saxaafadeedkan dhab miyaa inay jirto wasaaraddu inay kordhisay canshuur ama ay soo saartay canshuur cusub waa kan isla beylo oo ka hadlaya waxaa loo baahan yahay cashuuraha intooda badani waa cashuurta la ydhaha gadista waxa la kala iibsanayo ayaa wax laga qaada yaa soomaalida dadka waaweyn waa ogyihiin dadka dibadda ka yimina waa ogyihiin adduunka koob shaaha haddaad iibsato waxbaa wax yar baa la socda wax yar baa la socda labada dollar waxaa laga qaadi senti baa laga qaadi sentigaasoo malaayiin koob ah ayaa cashuur noqonaya malaayiin senti bay noqon dabeetna marka laisku geeyo ee magaalo magaalo loo geeya lacag bay noqon taasaa jidadka lagu dhisaa mudane cabdiraxmaan beyle ayaa sheegay in arrinta ku saabsan canshuurta ganacsiga uu kala hadlay ganacsatada soomaaliyeed intooda badanna ay arrintaas soo dhoweeyeen isaga oo faahfaahinaya canshuurtan waxa ay tahayna waxa uu tusaale u soo qaatay waddamada deriska ah cashuurta gadista la ydhaha ama service tax waddanka inaga xigay kenya boqolkiiba waa lix iyo toban waxaad iibinaysaa boqolkiiba lix iyo toban baa saarano bal hadda markaad nairobi tagto shaah baad cabtay bahalka warqad daree lagu keena eg service tax sixteen percent baa ku qoran intaasaa dawladda meel loo dhigaya dalka ku xigay jaarkeenna ken la ydhaha uganda boqolkiiba waa siddeed iyo toban innaga qaanuunkeennu waa boqolkiiba shan iyo toban labadaba wuu ka hooseeya mar haddii aysan canshuurtaasi horay u jirin oo aan la qaadin canshuurta ganacsiga sidee ayaa loo suurtagelinayaa in hadda la bilaabo habkee ayaana loo qaadayaa waa su-aalaha la isweydiin kara waa kan mudane cabdiraxmaan beyle oo mar kale sharaxayo alaabta la soo dejinayo ee shaadharhka iyo isbegetiga waxaan ujeedaa baastada iyo beriiska iyo dharka ku jiro ee hadhow bakaaraha la geyn doono ee la iibin doono intaanu anagu bakaaraha iyo suuqa iman lahayn inaanu halkaa kaga qaadno ayaan damacnay weliba oo ka qaadno shan iyo toban baad sheegaysaa wax aada uga yar santi baan ayaan aan kaa idinka qaad santi ugu dambayntiina wasiirka maaliyadda ee dowladda federaalka cabdiraxmaan ducaalo beyle ayaa warkiisa ku soo gebagabeeyey in aysan jiri doonin dhaqangelinta arrintan isaga oo yidhi dib ayaanu u dhigaynaa maadaama ganacsatadu qaarkood ay muran ka keeneen hase yeeshee waxa uu carabka ku ballaariyey in aysan suurtagal ahayn iyada oo aan la qaadin canshuur iyo qaaraan midkaa doontaba u dhige dhaqaale loo ururinayo qaranka iyo sidii howlaha loo socodsiin lahaa inaysan suurtogelayn dowladnimadu inay sii shaqayso waxaana uu intaas ku daray in ay arrintaasi ka ballansan yihiin ganacsatada maalinta talaadada ee soo socoto